SBS Radio.
arrin aan marnaba la filayn ayaa waxay ahayd in kooxda keliya ee s d f lagu magacaabo syrian democratic front oo ah qoomiyadda tu- kurdida ah oo laakiin uu wadan ahaan syria ka tirsan waqooyigana degan oo ah xulafada keliya ay aadka ugu kalsoon yihiin maraykanku qeyb weynna ka qaatay waxoogaa nimankii eh, asaraaca ahaa eh, inay meesha ka saaraan ayaa waxaan marnaba lagu xisaabtamaynin sida fudud ee aan cid xita maaragtay eh, ka talisay aan aan aan in inay ka bixi doonaan maaragtay in- in meesha uu ka saari doono taas way arrinta in se- sida dhaqsaha lay uga baxeen waa gartay eh, dabcan gobolku waa gobol eh, dhibaato badan eh, dagaal lacbaar ay ka socdeen Eh, maraykanku dabcan ciidankiisa uu kala baxay eh, ruushka iiraan suuriya iyagu maxay ka qabaan dagaalkan ay turkigu wada hadda
waa su-aasha aadka u fiican ee la isweydiiyey eh, wasiirka arrimaha dibadda ee maaragtay eh, ee- ee- ee- ee wadanka ruushka larof oo uu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay runtii si aad u wanaagsan ayuu u hadlay oo xagga diblomaasiyadda marka la fiiriyo aada u qurux badan waxa uu yidhi eh, waxa meesha ka socda waa siyaasad maraykanku dejiyey Eh, laakiin annagu waxaan aada u soo dhaweynaynaa buu yidhi wadanka turkiga iyo wadanka syria in ay ka wada hadlaan arrinkaas marka laba wadan ahaan ayuu meeshii u dhigay xataa nimankan ma uusan soo hadal qaadin in meesha uu maraykanku maaragtay uga baxay Eh, marka waxa uu yidhi taasna waxaa laga dareemayaa in eh, xasan ood aada u fahmi karaysaa wadanka turkiga oo xulafada ugu weyn ee hadda maaragtay la ah ee wadanka ruushia ood ogtahay hubkii maaragtay s afar boqol uu ka gaday oo reer galbeedku aadka uga xanaaqeen iyagana inuu ka xanaajiyo ma rabin dhinacna ciidankiisiibaa meesha ku sugan oo dowladda siiya inay dhacaan ma rabaan sidaa darteed hadal fiican oo xagga diblomaasiyadda macquula buu ku hadlay wuxuu ihi waxaanu ka shaqaynaynaa labada wadan eh, syria iyo turki inay arrintan ka wada hadlaan marka sidii nation state ahaan buu u- uu sheegay waana sida saxda ah waa gartay ujeedada u dambeysa ee turkigu hadda weerarkan ka leeyahay muxuu noqonayaa
Een, laba ayaa lagu sifayn karaa mid waxa weeye xagga arrimaha gudaha saad ogtahay wadankan eh, turkiga xasan aada iyo aada ayuu u kala qeybsan yahay oo waxaa jira qeyb aada u badan oo xagga mucaaradka oo qolyaha lagu tiriyo in mashruucan xagga waxoogaa wadaadnimada ku salaysan ee uu wado eh, rajab tayyib erdogan aan aada ugu qanacsanayn ee ahaana doorashadii weyneed ee ka dhacday dhowaan magaalada ugu weyn dalka eh, turkiga istanbul waatii doorashadii looga adkaaday oo nin akram la yidhahda uu meeshii qabsaday waxoogaha dalka turkiga wuxuu dhaqan leeyahay xagga wadaniyad iyo nationalismka ku dheer maanta markii aan soo akriyey soo indhaindheeyey warbaahintu waxay ku qoreen si aad iyo aada u ballaaran ayaa dhammaan qeybaha siyaasadda ee kala duwan ee dalka turkigu ay madaxweynaha ugu ugu taageereen een, erdogan weerarka uu qaaday isagoo sheegay ujeedadu ka leeya waxa weeye laba group inuu meesha ka tirtiro qoladan y b g lagu magacaabo oo ah kurdida waqooyiga degan oo xulafo la ah nimankan ay isku qolada yihiin ee kurdida ee b k k la dhaho ee iyagu wadan ahaan turkiga ka dhisan ka ka tirsan balse qoomiyad ahaan kurdida ah labadaasaan tirtirayaa buu yidhi dadweynuhu aad bay ugu taageersay marka mucaaradkii xoogga lahaa ee kasoo horjeeday taageero badan buu xaggii siyaasadii gudaha ka helay taas waa ujeedada xagga xisbigiisa siyaasadeed ee e k party xagga kale een, waxa uu ku hanjabay shalay mar uu warbaahinta la hadlayay wadamada yurub haddaad igu taageeri weydaan dagaalkan yurub aad bay u cambaaraysay saddex boqol saddex milyan iyo lix boqol oo kun oo qaxoontiya baan ku hayaa buu yidhi dalka turkiga oon idinka hayaa intaasaan soo fasaxayaa yurub bay soo galayaan oo wixii hadda ka hor dhacay la ogaa marka wuxuu rabaa culayska badan ee qaxoontiga syriyaanku ka hayaan inuu iyagana dadkay goboladoodii kusoo celiyo oo waqooyiga suuriya aada uga soo kacay marka labadaa ujeeda ayuu ka leeyahay een, dowladda turkigu gaar ahaan madaxweyne erdogan weerarkan ballaaran ee ay ku qaadeen syria waxaan kaloo xasan rabaa inaan ku daro wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yihi soddon kilomitir ka badan ma sii soconayno dalka suuriya waa gartay eh, dhanka maraykanka een, go-aankii madaxweyne donald trump oo ciidankiisa ugala baxay waqooyiga suuriya eh, gudaha maraykanka iyo dibaddaba waa laga cambaareeyey maxaa kusoo aadiyey xilligan ma la yaqaanaa sababta uu donald trump u go-aansaday inuu ciidankiisa halkaas kala baxo turkigana siiyo eh, green light ama uu u fasaxo inuu halkaas weeraro
Ah, laba siyaabood baa loo fasiray midi waxa weeye go-aan qaadashada lama filaanka ah ee arrimaha siyaasadda ee arrimaha dibadda ee international relationska la xidhiidha ee kasoo baxay madaxweyne trump saad ogteed madaxweyne trump xasan waxa uu ka bayday waxyaalihii lagu yaqaanay madaxdii hore oo ah qaabka siyaasadda u shaqayso waxa uu qaataa marba go-aankii isaga kusoo dhaca marka qayb waxay ka tahay waxyaalaha mufaaja-aadka ah ama lama filaanka ah oo unpredictableka ah ee laga filan karo in uu sameeyo maaragtay madaxweyne trump taas mid bay ahayd laakiin warbaahinta markii uula hadlay waxa uu sheegay arrimo cajiib uu sheegay wuxuu yihi dadkan turkida ah iyo kurdidani laba boqol oo sano ayay isa soo dagaalayeen laakiin anugu shaqadeydii baan qabsaday doorashadii labada kun iyo lix iyo toban waxaan ku baaqay in aan ciidamada wadankeena aan dalkooda kusoo celin doono mana rabo dagaal aan dhammaad lahayn in ay kusii jiraan sidaa darteed wuxuu yihi dagaal aan dhammaad lahayn ayaan rabaa inaan soo dhammaystiro ciidamadana aan wadankii aan keenon kusoo celiyo dalkii maraykanka ujeedada shaksi ahaan uu ka leeyahy waxa weeye dhowr iyo toban bilood baa ka dhiman doorashadii uma fiicna dagaal meesha kasii socda doorashadii maraykanka oo dhacaysa halkaana inuu ka faa'iidaystu rabaa madaxweyne trump oo dhinaca waxaan dhigi karnaa waa xariif waa gartay marka tan ugu dambaysa guud ahaan gobolka dagaalkan turkiga uu wado muxuu ka bedeli karaa qeybaha kala duwan ee isku haysta iyo dalalka gobolka guud ahaan
xagga wadanka syria oo arinta cidda ugu wadanka ugu muhiimsan oo arrintana ku siiso waa wadanka syria sababtoo ah meeshan waa wadan syria ahaan ka tirsan waxaan kaloon xasan rabaa inaan carabka ku dhufto dhegeystayaasheenuna aada u maqlaan arrinka ah wasiirka arrimaha dibadda syria oo la wareystay oo layidhi ka warrama waxaa dhulkii kurdida ayaa lagu soo duulay wuxuu yidhi dhul kurdi la yidhaahda ma jiro waxaa turkigu kusoo duulay buu yidhi qayb ka mida syria oo ay degan yihiin dad kurdi ihi marka wuxuu sheegay arrinkaa cambaareyntan waxaa iskale buu yidhi nimanka la dhaho y b g oo kurdida ah oo mar walba iyagu dad ajaaniba gobolka kusoo maaragtay kusoo hogaamiya dalkoodii dalkoodiina khiyaamiya marka syria dhinac marka laga fiiriyo xasan hoos bay ka qoslayaan sababtoo ah maraykankii iyo cadaadis ku hayay iyo wadamadii kale xulafada la ahaa oo wadamada carabta u badan yihiin sacuudiga iyo imaaraadka iyo dharbaaxo weyn bay ku noqotay ciidamadan soo galay dhinaca kale markaad fiirsana ma rabaan in maaragtay ay arinku uu saa kusii socdo marka wadanka suuriya dowladda suuriya waa u fiican tahay ruushka iyo iiraan oo isku dhinaca way u fiican yihiin sababtoo hadda waxaa la wada hadashiinaya waa turkigii iyo syria wada hadli doona dharbaaxo weyn waxay ku dhacday oo hadalkii kasoo yeedhay cidina aanay dheg jalaq u siin jaamacadda carabta oo magaalada qaahire ka arrinka cambaaraysay iyadoo hadalkooda lagu tilmaamay wax lagu qoslo sababtoo ah iyagu lucbada iyo geemka socda dhinac qaybna kaba aha maaragtay wadamada carabtu sidaa darteed waxay u eeg tahay ruushkii iyo iiraan iyo qatar iyo turkiga oo iswata iyo syria oo dabcan lagu hardamayo dhinacaas inay hadda u badantay inay iyagu ku guuleysteen lucbada meesha ka dhacday Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.